waxaa idin leeyahay xildhibaan bixi karaaya ma jiro asoo guddoonkiisa aan ogeyn iyo guddoomiyaha guddiga uu ka tirsan yahay ama ha ka tirsanaaba barlamaan ama howl kale ha u socdo ha yidhaahdo howshaasaa u socdaa meel inaan ku ogaanaan rabnaa laba boqol iyo labaatan iyo shanna waa inay joogaan kontonn ha wareeg laakiin anigu ma lihi maca shaqadaas ma aadaysa laakiin waa la baxay waa la maqan yahay lama yaqaan hadda boqol iyo xoogaa baa maqan minhum labaatan qof oo seminaar loo dira sheegaysaan boqol iyo xoogaa baa maqan oo aanan ka warqabin annaga waa la iska baxay haadaa ma haysteen guddoomiye kasta haddaan weydiiyo maxaabay guddoomiyaasha laftirkooda saddex weeyaan guddoomiye ku-xigeen iyo xokeen bay leeyihiin guddida qaarkood saddexdaba waa maqayin cidaan u yeerna ma naqaan markay guddiga joogtaan u yeeri kheyr mas-uulnimadu waxay ka bilaabanaysaa annaka inaan isxilqaano cid bixi karaysa male ayadoo guddoomiyaha guddiga uu ka tirsiyay aan ogeyn oo aan ka saxiixanin fasaxii oo aan soo marin habdhowraha ma bixi karayo haddii ay tahay arrin uu aadayana hanala tashado aan u sheegno mowqifka dowladda ay tahay ama wuxuu u difaacay intaa ma wax dheeraad maa idin weydiinayo waxaa weyaan asluubtii aan ku shaqaysan lahayn iyo si dalkaan aan u badbaadin lahayn weyaan marka walaalayaal waxaa weyaan qarankii oo dhan xildhibaan baa tahay culeyskaaga faham meesha aad fadhido waxaa lagugu ansixinayaa jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed arrimo ay ka mid tahay lagaa ansixinaya laakiin interas intaa kala baxdo nimankan waxay rabaan qofay magaca ku sheegtaan guddoonkaaga mar guddoomiyahaagu sheeg arrintaasaan helay dheh mowqifka ha laguu sheego oo guddiga uu ka qabo mowqifka baarlamaanka ha laguu sheego guddoonka soo warayso ka bacdi bax cid kuu diidaysa ma hawshaada qabto